lambadii disembar ee sanadkii bahi ahayti markii idka taala degmada dayni leh usoo dabkukahi kaasoo khasaara sonjeysidii qoyska kooban toban qof lama kumidayo amudan likalana dhaawacyo hadiirana meelo afar kumida dalka gudaandis war lagu qabada waaye maadaama dhaawacyo ulusiyo hadiirana silanka qaada dalka banaansha islamarkaana helana daryeel caafimaad iyo waliba hormuuda salaam foundation iyo kuwari jidaya soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar oo lanka talgali qoyska dhibaatada markaasay hadiirtii si dalka banaansha lanka qaada gudoomiyaha hormuud salaam foundation oo uusa lahadal warbaahintiya usoo faafahayay xaalada qoyskan iyo ku sugayeen iyo beesadii uun ka talgaleen usoo dhanka baaqi dhammaan ummada soomaaliyeed iyo dowladiyo inuu garab surmana qoyskanga
waxaan halkan maanta aan kusoo dhaweynay ehelada axmed cusmaan awnuur oo asaga iyo qoyskiisu ay ku dhacday dhibaato ka dhalatay dab ka kacay guriga ay deganaayeen kaasoo ku yaalla xaafadda sinka dheer ee degmada dayniire labadii bishii hadda dhammaatay ee december qoyska axmed cusmaan nuur oo ka koobnaa toban qofood waxaa fiyow laba qof laba qof waa dhimatay lix qofoodna waxaa soo gaaray dhaawac qaarkood uu aada u culus yahay ayadoo dhakhaatiirta ay sheegeen in afar ka mid ah dhaawaca asbitaalka ku jira aanan dalka wax looga qaban karin dhibaatada oo u geystay dabkaas reerkaas mataqaanaa qabsaday waxaynu u baahan yihiin caafimaad in dibadda loogu qaado hadda waxay isbitaal ku jiraan muddo bil ah oo maanta oo ah labadii bishii janaayo ayaa bil ka soo wareegatay sida ay ehelada qoyska ay ii sheegeen dabka dhaawaca uu geystay reerkaasi waa dhaawac aada iyo aada u daran oo aada iyo aada u culus waxaa baaba-ay dhammaan gurigii ay deganaayeen waxaa baaba-ay wixii ay haysteen oo ay ku noolaayeen oo ay ku dhaqmaayeen oo gurigaas u yaalay waa dhibaato iyo runtii masiibo aada iyo aada u culus oo ku dhacday qoyskaas walaalaheenna annaga oo ka duulayna la qaybsanayna xanuunka qoyskaas soo gaaray waxaan ehelada maanta ehelada axmed cusmaan awnuur aan ku wareejin doonaa lacag aan u talagalnay inaan uga qayb qaadanno gurmadkaa loo samaynayo qoyska soomaaliyeed oo ay masiibadaas dabka ah ay haleeshay waxaan ku wareejin doonaa ehelada iyo nabadoonnada axmed cusmaan awnuur eheladiisa iyo nabadoonnadiisa oo halkan ila fadhiya ayaan ku wareejin doonaa waxaanan aan ku kaalmayn doonaa lacagdan soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inay qayb ka qaataan gurmadka iyo garab istaagga qoyskan walaalaheen ah oo ay masiibadu soo gaartay waa qoys dhan uu dabaabi'iyey noloshoodii iyo hantidoodii waa masiibooyinka dhacaya masiibo ka mid ah ilaahi subxana wa tacala waxaan u baryaynaa inuu caafiyo inta xanuunsan